أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقطعنا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حضة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم نغفر لكم خطايا خ... نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu kusoo dhex jirnay waa ka xunahay qur-aanka ma duumin ku xerdaan kusoo celina raali ahaan inaa casharka dubna ilowno raali ahaan qiraada waxyar akrina hadha waqti kale lagu kalifay raali waxyar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم waxaan noo soo celiyay tafsiirkii suurat alacraaf iyo qisaskii maaragtay nabiyullaahi muuse calayhi salaatu salaam iyo reer bani israa'iil gaar ahaan markii fircoon la halaagay wixii ka dhacay reer banu israa'iil iyo qisooyinkoodii gaar ahaan intii nabiyullaahi muuse uu joogay iyo wixii ka dambeeyaba ilaa taariikhooda ayay suuraddu noo wadaa waqadacnaahum waxaan u kala goynay ithnatay cashara cashara casharata laba-iyo toban asbaadan oo qoloqolo ah oo laflafa umaman min umamin oo ummad ah marka waxaa weeye reer banu israa'iil israa'iil waa yacquub marka laba-iyo toban wiilow dhalay oo yuusuf oo ku jiro laba-iyo tobankii tobankii isku bahda ahaa iyo yuusuf iyo walaalkii isku bahday ahaayeen laba-iyo tobankii waa wada farcameen laba-iyo toban qabiilay noqdeen marka iyaga qabaa'ilkooda asbaadaa la yidhaahdaa lafahooda ama qabiil ama maaragtay ama laf waxaa tiraahdidba carabtana laakiin waxaa iyagu qabaa'ilay dhahaan asbaada waa reer banu israa'iila la baxay hadiyo gooraalana mujtamaca qiyaado guudna waa leeyahay qiyaadaad khaasana waa leeyahay qiyaado guud haddii ama boqor ummad u taliya ama ugaas ama maanta ma arkaysaa madaxweyne qiyaado guud waa leeyihi qiyaadaad khaas ah oo lafalafahana waa leeyihi oo carabtuba boqor weyn waa lahaan jiran oo xoogaha qabaa'ilka isu keen kale ugaasho xoogaha waaweyi kaaba qabiilo iyo wax waa lahaan jira reer banu israa'iil sidoo kale nabiguna calayhi salaatu salaam markii uu yimid qabaa'ilkii noqobadoodii iyo ugaashadoodii ma uusan ka zuulin sidii bay u wateeno ansaar maanta ma arkaysa sacad binu mucaad iyo sacad binu maaragtay cibaado ayaa madax u kalaa sacad binu mucaadna waxuu ahaa reer aws madaxdoobu ahaa ninka diraca ahaa khayrka badna sacad binu cibaadana reer khasraj buu ahaa muhaajiriin yaa muhaajiriintana abubakar iyo cumar ayaa maanta ma arkaysaa madax u ahaa odayaal u ahaa qabiilkii soo islaamana dee madaxdiisa iyo odayaalkiisa ayuu nabigu ka xariiri jiray calayhi salaatu wasalaam oo xataa markii qasatu xunayn ay dhacday ee reer bani thakiif ay soo islaameen o dhan xoolihii ha loo soo celiyo oo nabigu yihi aniga waxayga iyo ahlu beytka wixii maaragtay reer bani haashim waa idiin celina dad kalese waa talo weydiina ay dadkiina iska cafiyeen waxaa dha qolo walba naqiibkooda ha usoo sheego marka dadka madaxda dadka lagama baabi-iyo madaxa waa lagu wadaa sababtoo hadday qabiilkaas la rabo inay wax wanaaga ay qaataan haddee ninkaas madaxda ayaa loo sii marsiiyaa oo dadku inay naqbadooda ay leeyihiin oo wanaagga ay ku beratelaan hadday qalad lagala xisaabtamena ninkaas odagaa naqiibka lagala xisaabtamaya oo dadkii say khayrkan ugu beratamaan xumidana ay isaga dhaafaan laakiin waxyaalaha hadda shuuciyada iyo wax lamida ay ku kaco dadka madaxooda laga baabi'iyo iyo odayaalka la baabi iyo waxgaradka waa qaab aada iyo aada u wasakha wey waana qaabka ummadaha aada iyo aada maaragtay u baabi'iyo sababtoo ah dadku markay dad isku xiran ay yihiin wixii wanaagana lagala xisaabtamo xubidiina lagu xisaabiyo nin walba wuxuu ku dadaalaa qolo walba sharafteedu inuu muujiso xumideena ay qarsoonto laakiin dhexyaac markay noqoto ey kastaa kuu soo baxayo oo meel loo raaco aan lahaynoo maarata adduunkiina qasaayo hadhowna wax la ceebeynaya iyo wax kaa qabanayo aysan jirin waxay dhammaan waxay noqonayaan wax isku wada dhexyaacay noqonaya marka ummadda madaxdeeda iyo ogaashada waa la daayaa laakiin sidoodaa loo saxaa khayrkana loogu yeeraa shartana looga celiyo marka ilaahay ma uusa kala qaymin asbaabdooda sidii loo kala qaymi saa darteed qabiil in la sheegto laf in la sheegto ceeb ma aha wax diinta iyo sharciga ku ceeba maaha innaa khalaqnaakum min dakarin waunhaa wajacalnaakum shucuba laakiin waxaa ceeba eexda iyo dulliga iyo dulmiga unbaa eex laakiin qabiilka inuu xumidana iska celiyo wanaaggana uu ku munaasafasoodo marka jihaadka hadda qolada calankeeda la yaacda iyo qolada meeshaba waa lagu xisaabtama maanta meeshana yaan laga soo geli oo halkiina maarata yaan laga soo gelin lascaraadin jiri waa wax fiican waay marka wa adacnaa waxaan u kala gooniyey itnatay casharata asbaadan ayaan u kala qabiil umaman min uman iyakoo ummado ah oo kala duwan wa awxaynaa marka waxaan u waxyeynay ilaa muusa nabiyullaahi muuse id waqti istisqaahu qowmuhu qoomkiisa ay waraab ay dalbadeene biyo ay waayeen an idrib garaac bicasaaka maaragtay ushaada alxajara ku garaac ulxajar lagu garaacay maxaa ka soo baxay waa mucjizo ale fambajasad waxaa ka dilaacday minhu min alxajari waxaa ka dilaacday waa dhagax meel qotama uun iska jooga itnataa casharata caynan laba-iyo toban ilood oo midol biyaha ka burqanayaan qad calima wuxuu ogaaday kullu unaasin qolo walbaba mashrabahum ishooda qolo walba xada adinku isha anaad leediin qolo qolo ku garteen lama arko ha miilaysteen ha kala hormareen qolo walba ishaasaa leediin ummadda haddii laisku dhex yaaciyo mashaakila ka imaanaya laakiin ummadda waxa waxay u baahan tahay kala hagay u baahan tahay marka qofkii markiin ummadda kala haggaan u diidayaa oo odayaashooda iyo akhyaartooda iyo aan ka baabi-inaya oo waxa dhanba oo isku cambuuleynaya isku macajuumeynaya ummaddiiseed u kala hogaaminay yaa khiyaarood kala xariiray yaa ardaalaho maanta ma arkaysaa laga digtoonayo waa wax hadda waddankeena ka dhacoy marka odayaalkii khiyaartii la baabiyey waa ka adigu waa dhinac u kala bixi maga dhinac loo kala bixi lama arko nacam wadallalnaa cali tanna marka qisadaan marka waxay ahayd reer banu israail waxaa dhacday markii fircown laga soo nabadgeliyey oo dhulkan siinaa iyo shaam iyo dhulkan saa usoo galaa shimaan dhinacan ac ay raacsanta markii badda laga soo gudbo khaliijka markii lasoo dhaafo oo dhinaca baxrul axmar wixii xagga ka xiga khaliijkiisa meesha labada farood oo saankiya wixii maarata halkaasi ka xiga waa ac ma garata farihiisa wixii badda halkaas ka xiga waa ac halkaa marka shaamaa laga gela mase markii halkaan markii siinaa halkaan laga galo ilaa baxrul axmar afriko dhinacaanay ka xigta asiana dhinacaanay ka xigta soo maa masr marka afrikay ka tirsan tahay soo maa markii baxrul axmar laga gudbo oo la dhaafo halkaan marka aasiya laga gelayaa shaama ugu dhow meeshan haza hadda la dhaho ayaa masar marka ugu dhow ilaa baytulmaqdis iyo dhulkaasa markaas iyo suuriya iyo urdun meeshaan caqaba iyo meeshaan oo baytulmaqdis ku yaala maaragtay waa tafhadla falastiinka haza iyo tii kale maxay ahayd dhinacan kale muxuu ahaa ya maya dhinacaana urdun ay haysan jirta magacay leedahay dafa algarbiya ha dafa algarbiya waa dafa algarbiya waa dhinacaas marka shaamaa laga gelaa marka soo maaha halkaa markay usoo baxeena waxaa la yihi baytulmaqdis nimanaa joogay waata suuratulmaa-ida ka sheekaynaysa ee dhulkan galoo nimankaa la dagaalama nasrigu waa idiin diyaar waa ay diidan okii lan nadkulahaa abadan maa daamuu fiiha fadhab anta warabbuka faqaatila ina haunaa qaacidun adiga meeshaa soo dagaalama markay diideen waa la idiin diyaariyale bis laba ninaa oo mu'miniina hadashay udul qaala adkhulaa calayhim qaala ladiina yakhaafu qaala rajulaani min ladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim adkhuluu calayhim lbaab faidaa dakaltu fain adinku socda garbasaar dablo ku socda wax idinka hor imaanaya lama arka waaba guulaysanaysaa haddana waa habashaaqsadeen sidii maanta ma arkaysaa cajaa-istii meel fadhiisteen nag waa kasoo taagay marka nabiyullaahi waa kii alla bariyey oo yihi maaragtay laa amliku ilaa nafsii wa akhii fafruq baynana wa bayna alqowmi alfaasiqiin anigiyo qoomkan faasiqiina kala bixi qaala fa inaha muxaramatun calayhim arbaciina sana afartan sano waa laga xarimay yatiihuuna fi lardi waa wareegeysanaya marka waxaa loogu talaga afarta kaa sano dadkii gumaysiga fircown soo joogay oo hilliga ku soo barbaaray afartankaas inay jirud ku ah jiilka cusuba soo karo axraartaa markaas waxaa la rabaa afartan sano kabacdi soo kara inay maanta maarka qusayso horta jiilkaas sidii qudaha madaxa loogala dhici jiray oo loo gumaysan jiray ayay maaragtay sharaftii ay ka tageen marka adiga dadka muslimiinta oo isticmaarkii wixii uun maaragtay dagaalkii koowaad iyo kabacdi iyo wixii soo kare gaalaa jizye laga qaada iyo muslima xoog badan waa ku kartaa iyagoo un madax muslimiinta laga saaraya arkeen gaal haddaad taabataba oo tira jizyaha laga qaado iyo maaragtay iyagaaba kulea waxay kuleey bini aadamnimadii kasoo horjeeda sababtoo cizadii islaamka ma aysan arkin iyo waaba kula yaabayaan dariiqa maanta ma arkaysaa xoogga adiga ka leexan iyo waa kuleeyahay wixii waxaaba kasoo jeedaa bini aadam sababto waa maxay maa shaafa ciza alislaam islaam wax xukumaayo iyo wanaagii ma uusan arkin maba yaqaano marka waxaanba marka saasaan marka cizigii aan loogu karin allaahuma dad fiican oo maaragtay wanaagga yaqaano ilaahay inuu keeno maahane waaba anaga lafteena khatara ku jiran sababta un gaal wax isticmaalsanayo iyo muslimoo la duleysanayo iyo soomaalidii dhihi jirta gaal faca miya maarata faanta ku faraxashaa waxaa adabkaasaa lagu soo karay qofkii goormo xor noqonaha marka maskaxdiisa dhanba waa fuunta waay maskaxdiisa dhan maskax fuuntooda waa ilaahay ana badbaadi marka jiilkaasa loogu talagalay waktiga marka tiihiyo dhul cidlaahay ku wareegayan subaxdiibuu raranaya wuxuu moodaa inuu meel u socdo hadhowna meesha xale uu ku gurucaa waa kusoo laabana maantao dhanna waa socday mana nasanaayo masaafana ma gono itijaahi baa ka dhum waktigaas ay saas tahay haddana loo nacbeeyo biyo loo diyaargarayay markay oomeen cuntana loo diyaargarayay waa tan waqadacnaahum waxaan u kala goynay reer banu israel itnatay casharata asbaadan labi iyo toban maaragtay qabiil ama labi iyo toban lafood umama min amin oo ummadooyin kala duwan iyo qabaa-il kala duwan ah wa owxaynaa waxaan u waxyoonay markay tihi ay ku oomeen ilaa muusa nabiyullaahi muuse idisasqaaw qowmuhu qoomkiisa markay waraab ka dalbeen an idrib garaacoo bicasaaka ushaada alxajara dhagax uun mucayana ku garaaca dhagax way wadan jireen dhagax mucjizaahu ah ushiba oo ku garaacaba hadda ushaan ulcajiible aheeda waa midii maanta ma arkaysaa maska noqotay oo sixirkii dhammaa baaba-satay waa midii badda lagu dhufto oo baddii ilaahay uu kala jeexay haddana dhagaxii biyo ka soo saaraysa waa ulcajaa-ibo fama jasad minhu waxaa ka dilaacday itnataa casharata caynan laba-iyo toban ilood suurat lbaqara fanfajaraday eh tanna fanbajasdaa leeyahy marka waa laba marxalo biyaha marka hore ay bilaabanayaan waa imbijaas biyihiia macnaa soo muuqday oo xoogaa kasoo dilaacay markay cabaar socdaanu biyihii xoogaystaana waa infijaar marka fanfajarada waxaa laga cabiray xaaladii marka biyaha iyo xoogga markay soo bateen fanbajisna waxaa laga cabiray xaaladii markaas biyaha burqashadooda marka marka bilaabu ahaayeen marka xataa carabiga dhowqde fanfajaratra fug waxa yihi camal maayo laakiin fanbajasad wax oo tartiib camal maata soundigay la socotaa dhawaqa oo luqada carabiga waxawaaye waa luqada xadaa hadda fiiri qabado waa wax sa adiga dhan aa u qabdoota qabasana waa wax saa u faryasoolisay marka u kafiya qabado afka dhansa u buuxsamaa qabado gacan buuxsama qabasa waa wax yasaa faryasoolinaysid magar wa ina minkum laman la yubati'ana si u culus sooma arkid waa kuwa jihaad dadka dibdhigayo oo jiidaa jidka ta'khiirinayo kuwa idin dibdhiga marka badanaa luqada carabiga kelimada codkeeda sawdka u dhawaaqee iyo macaaniheeda badanaa waxaa weeye calaaqo ayaa maanta ma arkaysaa ka dhexaysa nacam famba jasad waxaa ka soo dilaacay minhu dhagaxii itnataa casharata caynan laba-iyo toban ilood oo u kala qaybsan yihiin qad calima way ogaadeen kullu unaasin qolo kastoo asbaadii iyo qabaa-ilkii reebnus kamida masharo meesha ka cabaaya marka laysuma cariirinayo qol walba odagooda u kala miileynayo kala hora laakiin haddii laisku dhaaxiyo fawday noqona meesha laisku dhexyaaciyo taa-oonkii horta saasaa looga waraabiyo xaggeeda waa dhul saxaaraa siinay waa qoraxdii wayna soconayaan wadallalnaa waan hoosinay calayhim korkooda alqamaama daruurihii baan ku hoosinay cadar un markastaba ma garata xaggii raashinkiina ilaa dhulkan dhul wax laga beerta maahane wa anzalnaa waxaan soo dejinay calayhim korkooda almanna xalwadii xabag oo sidii xalwada ah iyowa salwaa iyo shimbirihii buurbuurnaa madnigu waxay dhahaan dhulkan ciraaq iyo ayuu marmar soo degaa oo dhalada iyo waxaasoo soo raacaa marka waxay dhahaan wax habagta u ego xoogaa macaan un xalwada camal oo shaabaha oo sidii faakihada loo cuno aada iyo aada salwuhuna waxa weeye waa shimbiro buurbuuran waa shimbira salwa la yidhaahdo markuu buurbuuran yahana sumaana a la yidhahda markay buurbuuran yihiin ma garan marka shimbirahaas waayo waa shimbiraha badanaa oo maaragtay koox koox u socdo xiliyaalka kala gidisana qaaraadka isaga gudbaa hadba jawiga meesha u munaasaba ayay aadaan marka koox kooxay isula socdaan shimbirahaasoo ilaahay u sakhiro iska qalalaya ma iyagaa hadda qalalaya mase iyagoo diyaarahayba usoo dhaadhacayaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala risiq oo sahlo markii labadaa loo soo dejiye manigana macnaha faakihadiioo ka dhigan yahay waa wax xalwo iyo adiga casal malab adag iyo adiga un xabag adag camal oo sida xalwada u samaysan kaasaa si marmarow soo degaa dhulalka qaarkood leedaa lagu arka aroortii iyo mararka qaarkood sida culimmada ee tafsiirna aqjir ay noo sheegeen oo dhulalkaas oo ka soo da-a kolley waagar hadda carrig waa iska barwaaqo badnaa marka dhadadaasoo soo raacay qaarna hadda waxayba leeyihiin waa waxaan wax buruq laho maaragtay oo maaragtay waxyaalahan sida mashruumka iyo waxyaalahan buruqdaahoo la karsado iyo qaarna waxaas ay ku fasirayaan salwigu laakiin waxaa waa nooc shimbiraha ka mida waay oo nooc weliba buurbuuran oo macaan oo aada iyo aada hulib fiican kuluu cuna marka waxaan ku dhahnay waqulnaa allahuma ayaa u qadarin oo kuluu cuna min dayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsuqnay dayibaadkooda cuna waxaa wanaagsan juhdiin kaga baahna waa hilibkan ugu xil waa white meat hadda sidee la yiraahdo hadda soomaalida waagi hore ma aqoon hilib shimbir waa ku aqsanayo marka shiikha noo akrin jiray de markaas soomaaliga u akrinayo xadaarana ma isa lahayn de waa dadkii maaragtay digaagaba ka ashashaaya shimbir hilibkiisa marka muxuu ka yaqaana marka waxuu dhihi jiray si kale dadku ma fahamsiin kara moogtaha dadka maaragtay xadaariinta reemagaalkaa cuna u dhihi jira ilaa si kale qof soomaaliya oon soo dhoofin oon adduunyada xadaarada arkin shimbir kama u dhaadhico karo hilib fiicana marka waxau dhihi jira maarata ama marka walaxbi dayri mimaa yashtahuna markuu sheikhu noo fasirayo ilaa soomaaliya joogto cad iyo caano waxaan aynaan aqoonina wuxuu dhihi jira marka hore inuu ka dhaadhiciyo waa dadka xadaariinta o reemagaalkaa cun laakiin hadda sidii adduunyadii loo soo dhex galay oo dhaqaatiirtii dhehaysay maaragtay hilibka gudan ka cararo white meadka hilibka cad cuna hadda marka waa la bartay hilibka shimbiraha marka qiimaha marka uma baahan inaan dhahno maanta dadka axdaariyiinta cuna hadda waa la fahmay hadda hilibka shimbiraha wuxuu ku fadhiyay waa la ogyahay qiimihiisa nacam kuluu cuna min dayibaati maa rasaqnaakum waxaa idinku arsuqnad kuwooda wanaagsan cuna marka ayagiyaa markii dambe dulmi sameeyey nimcadii cunto xadaari ah oon dhib lahayn oon qurmaynin laxam iyo faakiho maxaa ka fiican weliba hilib cad iyo faakiho maxaa ka fiican markii dambe yidhahdeen lan nasbira calaa طacaamin waaxid cunto keliya kuma kuma sabrine fadcu lanaa rabbaka noo bari yakna maa tumbitu lardu min baqlihaa duquusha iyo fuulka iyo waqifaaha qaraha wa fuumiha wa cadasiha waa cadaskan aada ku laabjeexmayso iyo waxyaalahaasoo fajooliga iyo waxaasay marka ay doorteen cunadii wanaagsana way ka tageen markaasuu yidhi tastabdiluhu adnaa biladii huwa khayr ma cuntada xadaariga oo sare oon kulfo in kaga baahnayn maa maanta dhan fuul iyo cadas in la tabco oo hadhow karintooda iyo dibitooda iyo hadhow laabjeexooda iyo calool xanuunkeeda ma aada ku bedelanaysaan la yihi waxaas marka marka ilahi wuxuu leey ma anaan dulmin wamaa dalamnaahum ma anaan dulmin walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafsadooda yadlimuuna kuwa dulmi ayay ahaayeen bal keliya waxaa lagu kari la-yahay dhulkii iyagoo hadda ilaahay uu soo badbaadiyey dhulkan muhaya uu idin yahay gala waa laga kari waaya baytulmaqdis war adinku bisii socda muuqaalkiina keliya tusa keliya humaagtiina muujiya udkhuluu calayhim ulbaaba leey irda leeka gal fa idaa dakhaltumuum fa inakum qaalibuun wa calallahi fatawakkaluu in kuntum muminiin intaasi tiihaa lagu waxeeyey tiihii barwaaqaa loo keenay barwaaqadii markii loo keenay ay barwaaqadiina ay ka daaloondheen waxaan rabnaa wixii maaragtay fajooligii iyo digirtii iyo maaragtay fuulkii iyo waxyaalihii maaragtay buquushaha waxaasaan u baahanay martabadii xadaareed ka soo degan waxaasay doorteen marka iyagaa naftooda dulmiyey ee markay waxaas doorteen wixii waa laga waa laga rafciyey waxaan calal xanuunka badanaa marka loo loo soo deji iyo kadxigaan iyo dhibkaan adinka maxaa la marka waaya ilaa wax walba lagu shaqaysan jiro madiidin ahaay waxaan ku dhegaa la yidhi marka waid qiila lahum uskunu tanna maxay ka hadleen tiihii markii ou dhammaaday oo tiihii dhexdiisa ayaa nabiyullaahi haaruun iyo nabiyullaahi muusaaba dhintay alayhim alayhima wala nabiyin afdal salaatu wasalaam markii ay dhinteen qiyaadadii yuushac ibnu nuuna qabsaday oo nabi ah asagaa marka baytulmaqdes furtay waa nabiga qoraxda dib looga dhigaayo oo nabiga uu ka sheekeynayo uu leeyahy nin gabari aroos xirtay gabar isku xiray oon weli aroos iyo nin hala iyo ari iyo u dhalaayaan oon weli aysan u dhalin ninkaas oose ay raacin qalbigooda mucallaq ee magaaladii markuu furo lahaa iyo qorax dhicis ku soo aado u dhahay anigana ma'muurana adigana ma'muura hata ilaah i xabis sa qoraxda loo xabisay saacada loogu daray magaaladiiu qabsaday baytmaqdis dhulkii shaam waxaa la yidhi markii fatxi la qabsado oo dhul la qabsado sunnada ambiyada waxaa weeye iyadoo mutawaadiciin la inta faraa loo taga fiiq fiiq fiiqda hadda la leeyahay ma ah iyo wasakda meela la foorfooraya faraa xunkaasaa loo kala toogayo iyo suulka xunoo la taagayo waa shaqo gaalo nabigana calay slam maka markuu qabsaday asagoo faraska saa uu xiso koorihiisa oo madaxiisa qabanayo gale tawaaducan inuu israfciyo jiido ambiyaduna saas iyada waxaa la yidhi markaad magaaladii ku guulaysateen adinkoo sujuudsan gala oo maanta ma arkaysa macnaa munxaniin aho ilaahay u tawaaducay macnaa raakiciin aho hoos ilaahay u tawaaducay gala oo kibriyaa la idinka dareemi ilaahayna qaladaadkiinii hore iyo jihaadkan aada ka baaqateen inuu idiin dembi dhaafo weydiista taasaa lagu yidhi labadiiba waa diyen wax walba oo kasoo taagiyin ilaahan ka magangalno wadkur id waqti qiila lahum loo yihi uskunu haadihi lqaryata qaryadan oo baytulmaqdis waaye saasay culammadu leeyihiin qaryadan baytulmaqdis askuna oo dega iyo dhulkan shaam ma garat wa kuluu minhaa ka cuna dhulkan xaysu shitu meeshaa rabtaan hadda dhulkan barwaaqada waa aragta hadda waxa liin laga soo saara ee barwaaqada waa zamankan hadda adduunya zamaan hore maxaa u malaynaysaa say ahaan jirta liiqaas hadda yar oo falastiin laga qaatay hadda yahuudda ku fadhiday waxa kuu barwaaqaa waxa laga soo saaro waa dhulkii khayraadka intii jaharadahay ka doorteen dhab ka siisteen nacam wa kuluu minhaa ka cuna xaydu shitu meeshaa doontaan waquuluu waxay dhahan xidatun waquuluu dhaha la yihi xidatun ay mas'alatunaa yaa rabbi xidatun dembi dhaaf inaad dunuubta naga rido qusuurkii aan samaynay iyo gaabintii aan ka gaabinay oo mar hore haddaan waqtiga nabi muuse soo geli lahayn iyo nabi haaruun nasrigii oo muhaya noo noo diyaarsan aan soo gelihayn laakiin waxaan u dib dhacnay waa annaka qaladkeena iyo aabbayaalkii qaladka ay sameeyeen ilaahu noo dembi dhaaf dhah wadkhulu lbaaba baabkana gala sujadan adinkoo subcnaa adinkoo rukuucsanoo fooraro gala ma gara naqfir lakum aan idiin dhaafaynaa khadii'aatikum qaladyaalkii idinka dhacay waa idin dhaafaynaa oo hore weliba intaas maanaysa nadiizu lmuxsiniina muxsiniintana waa u ziyaadinaynaho hawaaban aan u ziyaadinayn war waa la idiin gargaaray dhulkii waa furateen adinkoo mutawaadicin oo rukuucsan oo fooraro gara soo maa ilaahuna noo dembi dhaafdha qaladkii hore ilaah waa idin dembi dhaafa weliba ajar suubisana waa laynkugu dara barwaaqadaana waa kanaa cuna halkaan intaa la diin iyo duwaa idin bisasha bal intaas maxay dhibtaa waa kana maxay sameeyeen fabadela aladiina kuwii waay aladiina waay fabadela waay way bedeleen aladiina kuwii dalamuu maanta ma arkay dulmiga sameeyey oo min iyaga ka mid a qowlan qowlay ku bedeleen hadalkii la yihi iyo ficlikii la yihiba hayr aladii kii aan ahayn oo qiillahm loo yihi meeshay xidatu la yihi xidatunay dhaheen xabad sareenaha oo maaratay qobkiisa ku jiraan meeshii la yihi rukuucana dabaday ku siqeen hadda waxaad moodda waa fawdo waxaad moodaa dad ilaahay iyo rasuulkiisa amar ka qaadanaa maahane dad koox mucangagiinuha maaragtay oo qaa'idkooda maaragtay oo askar jaanjaanoo caqaa'idkooda fawdo ku sameynaad mooda waa amar ilaahay waxii alle nasri baa loo hiiyey marka de iyagoo dhan ma wad ahayn waa kuwooda daalimiintaa wa ma garan xataa mar fil ay ka sameyn arka kuwii nabiyullaahi muuse mar maray saan oo kale ugu orinaya tabtaan haddaa u suurana xataa iyaga gaalada marka filinkan ay ka dhigayaan nabi muuse oo nin dheerahay soo sawiraya ma garan marka waxba o fara wo wo wo ay kuleeyihin sida ciyaalo suuqa camal ayaga laftooda aflaamteeda qofkii daawaday ay mar nabiyullaahi muuse in la filin nabi laga dhigo la matelo ma banaano marka xataa oo gabadhi oo guursanayay muusiq iyo balaayo iyo daansi waxa jinihay sameynaya waa wax hadda aan sharciga aada ogoleyn laakiin waxaa muhiimka waxa waaye aflaamta iyaga laftooda ay ka sameynayaan ani kolley hal mara il maaragtay filin kartoo dha ka same isheeda ay ku dhacday sidaan aayadda u cabirayso fawdo wo wo wo orintaas camal ay sameynaya oo sida ciyaalo suuqa iyaga waa xataa saasa u jiraha baa laga yaaba qof ka mid inuu arkay nacam fabadela aladiina markii saas la faray fabadela aladiina kuwii waxay ku bedel qaateen danamuu dulmi falay oo minhum iyaga hadalkii la yiri qowlan qowl qowlkaasoo hayr aladii kii anan qiila lahum loo yiri oo xidda meeshii la dhih xiddatunay dheh meeshii rukuuc ku gala iyo sujuudana ayagoo dabada ku siqaayay kale maxaa qabsadahee fa arsalnaa caleyhim waxaan kusoo dirnay rijsan cadaab ayaa min asamaa'i samad uga soo dirnay cadaab iyo daacuun iyo balaayo iyaga dhan fusaqadii baabi-isa ayaan kusoo dirnay bimaa kaanuu ahaashood yadlimuuna kuwii dulmi samee ay ahaayeen sababtoo ambiyadii hogaaminaysa nasrigiiyo hortooda ah waxyaalahaas wanaagsana loo waxyoonaa markaasaa jamaljaannimo camal loo dhaqmaya si jamaljaanka camal ayaa loo dhaqmaya ma garan marka intaas muslimiinta waxaa loo sheegayaa laba shayaa meesha ku jira awalan waxaa leey nabigiina horta saha ku sameynina oo nabigiina ixtiraamo calayhi salatu salaam oo weyneey walidaalika saxaabadu maalintii beder markii awal safar yaraa la filanayay oo abu sufyaan wato safarka ayaa lacagta in laga siiyo laga lagala wareego ciidan weyn oo ciidanka muslimiin saddex goor ku laamayn iyagu saddex boqole wax yar ahaadeena kun ciidan wax yar ka dhimanayo sagaal boqol iyo konton meelaha labada ciidan waa inay iska hor yimaadaan safarkii waa tegay ciidankaana waa kana waayin maxaa la sameeya waa kii miqdaad bin aswad intuu soo orday yiri yaa rasuul allah laa naqul laka maa qaala banu israil muusa sidii reer banu israil muuse ku yirahdeen kuma lehine idhab anta warabbuka faqaatila ina haahunaa qaacidun ma lehine idhab anta warabbuka faqaatila inaa macakum maa muqaatiluuna adiga rabbigaagaba dagaalka noogu kaalmeeyo annaguna waa dagaalamayna meel fadhiisanma sacad ibnu caadna wuxuu dhahay badda haddaad nala jeexina waa kula jeexna ciddaa rabtid la dagaalan ciddaa rabtid la nabadgal waxau dhan meel aan kaaga hayn lama arko nabiga calayhi salaatu salaam intuu farxay aa loo waxyoodow dhahay hebel abujahal halkaana la dhiga fulaan halkaan halka nin walba meeshuu nabigu tilmaamo asha berri meydkiisii yaal soo nabi maahan xaq meeshuu yidhi halkaana dhiga nin booskiisii gefay lama arko haddaan waxay loogu sheegi lahayn may suurtooba geli lahayd naabigami sal alla alay slam iimaankoodii marka iyo fiqadii waxoo keena nasrigaas laakiin kuwaan maxay ku keentay markay dabamaryada ay sameeyeen cadaab in lagu sameeyo waa midaas horta inaan lagu dayan oo nabiga calayhi salaatu slam aan la bardabaayo midda kalena waxaa weeyaan reer banu israa'iil haddi goor waxay iska dhigaan dad balaayo balaayo ah muthaqafiina kitaab hore la siiyey asaatidaa xataa laan caalamka saas isugu muujiya gaal muslim asaatido balbalaayaa iska dhiga oo niman maanta ma arkaysaa iyaga dhan khatar ahoon loo geli karin cilmigooda iyo camalkooda cilmi waa leeyihiin sax laakiin camal male nusxina male soo maa marka balaayo balaayada ka dhan taariikhda waa balaag history waay waa taariikh madoobe iyo balaayo balaayo sakiin dhigina waxa waaye diintiina iyo nabigiina iyo xaqiina qaati iyo shareecadiina ilaahay caabudo intay jaakad bira idiin soo gashadaan iyo khadka idinka dhuminba waa sida dadka maanta waxaa weeye diinta nacab oo dhan ay ku ay waxay ku hadlayaan ayagaa shubahaad u qoray ayagaa waxaas maanta ma arkaysaa ay ka daba ordaama fabadela way bedel way bedel qaateen aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey oo minhum ayaga kamida qowlan qowl kalay qaateen hayr aladii kii aan ahayn oo qiir lahum loo yiri meeshay xidatuna xidatun ay dhaheen meeshii ficilkii sujuudana dabada inay ku siqaan weliba dibdib ay u socdaanay keena fa arsalnaa waa qaarkood waay ma ahan mu'miniin badanaa ku jirta oo waxaa sameeyey fa arsalnaa calayhim rijsan baan kusoo dirnay cadaab rijig waa cadaab oo balaayo wad min asamaa'i samada uga soo dirnay bimaa kaanuu ahaashadoodo yafsuquuna ay faasiqnimo ay sameynayeen bimaa kaanuu ahaashadoo yadlimuuna kuwii dulmi samay ahaayeen was'alhum bal weydiya cani alqaryati qaryadii magaaladii allatii taasoo kaanad ahayd xaadirata albaxri badda xeebteeda id waqti bal weydiya xaalkooda yacduuna ay xadgudbayaan fi sabti maalinta sabtiga id waqti ta'tiihim ay imaanaysay xitaanuhum malaygooda yooma sabtihim maalintooda sabtigaa shuracan ayagoo muuqato bannaanka iska yaallo loo jeedo oo fara badan oo iskarankoris wa yooma laa yasbituuna maalintiina sabti ahayna laa ta'tihim uma imaanayso taasina waa imtixaan oo kadaalika sidaasaa nabluuhum aan u dirabnay oon u imtixaanay bimaa kaanuu ahaashooda yafsuquuna kuwii faasiqnimo ay sameeyaan halkaana waxaway waxyaalaha taariikhdooda madoobaa laga sheekeyna nimankaa niman sharci ku dhaqmi jiray ma ahan in yar un ma ahan dabamaryo iyo khilaaf iyo cisyaan unbaa qaalib u ah annagana maanaa lakaga digaya hadda ummaddaana waad aragto hadda zamankan wax sharci qiimeynaya lama arkaba cumarna wuxuu dhihi jiray ahlulkitaab waa tageen iyo reer banu israiil adinkaa la idinla jeedaa qisada reer banu israil marka laga sheekeynayo ma ahan tafakuh iyo histori iyo maaragtay waa hore waxaa jiri jiray iyo qisas maaha waa waano dadkaan dariiqooda ha ka bixinina ha raacinina hmaaragtay ha ku bixinina ha raacinina nabiguna waa noogada waxay latatabicuna sanana man kaana qablaku waad raacaysaan qaar adinka idinka mida ummad fiicanna way jire ummad ka daba nasheen way jiraysaa ma garati antum ashbahu lumam bibani israa'iil iyagaa u egtihiin oo dhah culimmada qalafsan balaayada hagardaamada isnacaybka xiqdiga waxaas oo dhan waa wixii iyaga laga dhaxlay culumtii laga dhaxlay iyo camalkii laga dhaxlay waa marka wixii waxaa la rabaa ambiyada laga dhaxlay oo nabigeena aan ka dhaxlay inaan qaadano laakiin balaayo meel kale ka tilmay tanna waa tacadiyaadkoodii waa ognahay nimankan yahuudda ilaahay jumcadoo markii hore uu faradeelo uu siiyey jimcadii waa diideen ma rabnay dheheen ayagaa quraafaad iska dhaadhiciyoona waxay dhaheen khalqiga axadaa la bilaabay jumco dhammaaday waa sax laakiin sabti ilaah waa irtaaxay dhaheen acuudu billah ilaahay awal ma camalkaba dhibuu ku haya inamaa amru idaa araada shay qolo ku fayakun marka ilaahay maalintaasoo raaxaystay dhaheen acuudu billah jimcada ayaa ka muhiimsan oo khalqigiyaa kaamil noqday sabtigiiba qaatay maadaama ay sabti qaato a ay ma shaqaysan kartaa waxaa ugaarsan kartaa kasab adduunyo xaaraanu idinka yahay ilaa idinkaa markii dasma inamaa jucila sabtu cala aladiina ikhtalafuu fiih waa cuquubo wa ee marka hore dadka dhan jumcaa loo wada ofargareeyey jumcaa loo soo jeediyey yahuud ma rabna dhan sabtiaan rabna nasaar waxay dhan ma rabno axadaan rabna muslimiintu ilaahay waafaji waa naga dambeeyaan maalintaan jumcaysano yahuudaa nagu xigta nasaaraa nagu xigta waa maalinta iyaga i diideen maalinta ugu fadli badan annaga waxaa la saacaddaas inta la adimaayo salaadii khudbada ay ka socotaan la dukaamada iska xira iyo business iska xira joojiya inta kalena waa shaqaysan karnaa maca ay faadil ay tahay ay fadli badan tahay sooma fasaxnimadan un dowladihii dadkaa isaga darsaday iyo culimmadan waa iska man ziyaadaad waa hadii labana fasaxaa la qaado kara laakiin inaan camal sameyno fa idaa qudiyat isalaatu fantashiru fi rabtiqu min fadl illah soo maha camal looma xayiraayo soo maha markii la adimo qof walbaa camalka ha joojiyo masaajidka ha aado khudbada ha dhegeysto ha tukado qof walbaa adduunyiisa ha raacdo markaas sabtigii marka iyaga camalkaa laga xariir maadaama jumcadii asalkaa ay diideen camalka laga rab waxaa kamida ugaarsiga ugaarsigii bal waa la imtixaanaya meesha meel xeebahay joogeen bas marka maga meeshaas caliqarada kana waa meel iilo ay dhaha hadda iilaat ay dhahaan xee waxaa ugu taala dekad oo baxral axmarka xeebtiisa waa xeebihiisa dhinaca aasawiga baxral axmarka meesha uu ku dhamaado agaheeda dhinaca eesida xigta xeeb ka midoowa marka hadda iilaad ay dhahaan saas uma dh maaqan xayfa iyaduna waxay ku taal baxr mutawasit calaa kulli xaal waa un xeeb xeebaheeda ka mid kole dekadeeda xayfaa ka mid waa maqla iyada taas baxr mutawasit may ku taala laakiin tan baxr axmaray ku taala baxr lqalzam aa waaga hore la dhihi jiray baxr laxmar oo kutubaha horeeto baxr lqalzam ayaa ku taala baxr laxmar hadduu magac dambo maaragtay cusub xataa ibnu kathiir iyo culamada mufasirna markay dhigayaan baxr alqalzam ay leeyihin baxr laxmar haddaa qalzam arag waa baxr laxmar magaaladaasay deganaan xeebahaas waa la imtixaanayoo maalmaha aysa sabtiga ahayn malaygu intuu fogaado hal barteed lama arkaayo waa lagu imtixaanay sabti ma noqotay malaygoo iskarookaraya banaanka oo tubay taana aada soo qabsan kartaa imaanayo saasay usha uga fiiriyaan markii dambe xeelay sameeyeen waxay dhaheen haddaan sabtiga qabsano hade waa nahyigaa nagu rugoobayo ee godadaan uqodaynaa ama shabaag baan waxaan ku daadinaynaa malayga sabtiga jumcadaan shabaakada daadinaynaa sabtiga ha ku dhaadhaco hadhow axadda isniintan soo jijiidanayna marka waa xiila sharciya sidaa la yihaaha walidaalika nabigan waxau dhaha calayhi salaatu salaam xadiid abu hore wariyey laa tartakabuuha kori laa tartakibuuha korinina martakabat lyahuud yahuud waxay korta fatastaxilu maxaarim ala biadna alxiyal xiilooyinka ugu liita aada xalaas ku xalashaan xiyalka waxaa ka mid a waxaan taxliilka la ihahdo qof naagtaysi intou saddex gooroo kala duwan dalaaqay ee waxay xataa tankixa zawjan hayrahu soo ma ahayn midaa loo soo kiraan laleeyahay afartohamin intaa la joogta ya hadhow soo furo maxalla la yihaaho ma garan marka taas waa xiyal lama ogolo sharcigu ma ogolo waa la malcuun lacana allah almuxallil walmuxallil lahu ayuu dhaha nabigu calayhi salaatu salaam lama ogola marka nacam waxay sameynayaan kuwan oo iska khuraafiyaalka dalaaqii saddexda ahaa oo hadde qowlaho waagii nabigu calayhi salatu slam hal laga soo qaadi jiray intay diidaan dha saddexdaa dhacaysay muxallal bakti oo nabigu lacnaday aadaya mas'aladii qowlka wanaagsan laheedo qowiga ahayna waa ka tegayaan waxay kule madhabku nooma dhigayo mas'alada xadiidka oo lacnadana waxa weeye waa aadayaan oo xiyalkii shareecada oo kale marka xiyalka lama ogolo nacam bis malaagii jumcadii shabakaadkii dhigteen iyo goodkii qoteen axaddii ay la soo baxeen dadkii meesha la deganaa qaar waa ay ka reebeen waxay yidhaahdeen waxaan maaragtay ka jooga waa xiile waxaana sharci kuma taagnidin ilaahay ma siri kartaan waa qof ilaahay siraa oo kale waa xiilo waa waa meesha soomaalidu baktiga ma cuno fuudkiisana waa cabaa soo ma ama hal booliya nilag xalaala ma dhasho iyad gurigay ku dhalatay may xalaal ku noqon iyadaa marka hore booli aheyd way diideen qolana way isaga aamuseen waxa war kuwaan kuwa halaagsan waaya naga dhaaf ma garan qisadaas marka loo kaga sheekeena marka was'alhum bal weydii soo maa kuwaan hadda kula joogo oo nabiga aan soo raacaynin oo ayaga dhan baqiid isu qarinaayo oo balaayo balaayo iska dhigaayo war waa adinkii xisyaanka badnaaya bal maxaad samayseen markii malaaga laynka reeb bal dheh xaalkiinu muxuu ahaa si aa ogaatay inay kuu faata dhugleynayaan meeshaas waxba ku haynin badankooda was'alhum weydii cani lqaryati qaryadii allatii taasoo kaanad xaadirata albaxri badda xeebteeda ku taalay iilaa leed iyaguna hadda iilaaday u yaqaanaan id wakti maaragtay xaalkooda weydii yacduuna ay xadgudbayaan fi sabti oy ugaarsanayaan ugaartana laga reebay id waqtigu xaalkooda bal weydii ta'tiihim oo imaaneysay xiitaanuhum malaygooda yooma sabtihim maalinta sabtiga shuracan iyagoo banaanka taaloo daahir ah shuraca wixii banaanka iska yaallo sida jidkaba yacni shaaric shaaric maxaa loo bix waa caddi waa waadi malaygana banaankaanuu iska yaalla qof walbaa ujeeda waa tubaytaana iyagii baa iskaraan korayo waa iska tuban yihiin meeshaas waa daahir macnaha muuqdo banaanka yaallo waay shaarica tuba wa yowma laa yasbituuna maalintaan sabtiga ahayna laa ta'tiihim macnaa maalintaan sabti ahayn laa yasbituuna maalintiina sabtiyeysan macnaa aan sabti ahaynoo maalmaha kalena laa ta'tiihim oo imaanayso waa ikhtibaar kadalika sidaasaa nabluuhum ayaan ugu jirabnaa oon u ikhtibaarnaa bimaa kaanuu ahaashadu yafsuquuna faasiqnooda qofka haddii maaran loo waayo waa la ikhtibaara adiga haddaad qof xoogaa tuugo ku tuuhato ilmo guriga kuu jooga iyo booyaase iyo xoogaa lacagaa meela ugu daadaadine bal waa fiirine qofkaas inuu aamin yahay inuu khaa-in yahay soo maaha haddaa ogaato marka inuu tuugaya cunugaagana waa edbine kan kalena waa iska dira waxaa leedahay hadhow hadduu maanta uu taana qaado berri kumi u qaadaya berri mushilin berri hal shilin bawn uu qaadaya berri waxay boorsadu jabsanaa marka waa iska eryeysaa marka marka ilaahay waa jiramaya walilah almathalu lacla markii nimankii khaladkii ay dhaceen dadkii kale labay u qayb qolo waa horta qolada qaladka ku dhacday dadkii kale labay uay noqdeen wadkur xus id waqti qaalat ay tiri ummatun ummad oo minhum ahlu qaryadii kamida oo laakiin ayagu aan ugaarsan ayay kuwii wacdinaya waxay ku yiraahdeen lima taciduuna maxaad u wacdinaysaan qowman qowm allahu ilaahay muhlikum kuwii halaagayo oo yahay ow mucadimu abase ou cadaabi doono cadaaban shadiidan oo waxba cadaab adag ou cadaabi doono maxaa u ka waanaysan kuwaan wax maqli maayaane iska dhaaf qaaluu waxay dhaheen macdiratan ay naciduhum waan waadinaynaa macdiratin liajli macdiratin darteed ama qiraa'adii abucamarba iyo keyrkiisa macdiratun ay haadihi midaan oo waanadeenna maaragtay mawcidatuna macdiratun waa cudurdaar ilaa rabbikum rabbigii ma garan rabbigeen rabbigiina ayaan cudurdaar u gudbanaynaahoo inaanaan amru bilmacruuf wanahyi cani munkar inaanaan dayicin oo munkarkii aan reebnoon macruufkii aan farnay ayaanu cudur daaranay hadhow dhib iyo halaag hadduu ku imaanayo inaan nala ku cadaabin oona dhihin maxaa uga aamusteen waa taas weeye horta iyo walacallahum waxay mudan yataquuna inay maanta ilaahay ka baqaan asalba macruufka laba shee loo fara horta ilaahay subxaana wa tacaala su-aashiisa beri inaad ka magan gasho midda kale bini aadamku waan bini aadano waxaad arkaysaa qof aada ka filayno intaa waanaysa khayrka usoo khuduucay midaas le bismi illaahi kan khayr ma ka imaanaya a markaad laba kelima is waxaa arkaysaa hoganaayo oo ilaahay wax ku anfaca ilaahay qulubtan asaga ahaayo adig markaa khayrka faafin waa un nin beer abuuraayaa ta xubadaha aada abuurta mid waa soo baxaa geed weynu noqonaa mid ma soo baxayn bas you noqonaa adig marka amra macruuf nahy cala lmunkar waa labadaas qasdaa looga leeyay ilaahay wuxuu rabaa xujadu dadka ku oogay asaga iyo rasushiisa in laga gaarsiiyo oo ummadda khayrka la gaarsiiyo ma garan ta labaadna adi dadkan waa ku intifaaci kartaa fadakir in nafacati dikr sayadakaru man yaksha dad waansama laga weyn maayo mahmaa dadka aada ka quusatay mid aadan malayn oo xeerka islaamka u duldirinayo aan laga malaysanayn mid maanta kii ugu cadowga badnaa oo beri soo islaamaad arkayso soo maa marka saasay yidhaaha falamaa nasuu markay iloobeen kuwii oo qaladka sameeyey maa dukiru bihi wixii lagu waaniyey oo waanadii ay qaado waayeen munkarkii ay kahari waayeen macruufkii ay qaado waayeen anjaynaa waxaan korinay alladiina kuwii yanhowna reebaya can isuu-i xumida reebaayo waa kuwii lagu dhahayay war kuwaan waanada maxaa uga daba wadaan ee dhahayay laba shay a meesha ku jirta waa midoo waxaan rabnaa ilaahay inaanu cudur daarno dhahno ilaahu ogaaw anaku xuma anaan la yicin martakabnaa khada waa ka reebnay macruufki waan farnay munkarkiina waa reebnay waa mida bini aadam lagama quusto qulubtan ilaahaayo ilaah inuu xaqa usoo jeediyo ayaa maanta ma arkaysaa dhici karta haye falamaa nasuu markii aan maar ay halmaameen maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey oo la yiri waxaan ka jooga la yiri anjaynaa waan reebnay alladiina kuwii yanhowna reebaya can isooxmi wa akhadna aladiina kuwii waa qabanay dalamuu dulmi sameeyeen bicadaabin cadaab ba-iisin oo baas badan oo xanuun badan oo kulayl badan ayaan ku qabanay bimaa kaanuu wax ahaashadoodo yafsuquuna ay faasiqnimada ay sameynayeen oo falamaa catuu markay madax adkaadeen camaa nuhu wixii laga reebay ay ku madax adkaadeen oo kusii socdeen canhu xaggiisaba cuquubada keliya baabid uguma aanaan sugine qulnaa lahum waxaan ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daanyeerro khaasi-iina ee dulaysan taas baan ku yiri qirado oo khaasi-iinoo duloobay noqo marka ayadda waxaa la sheegay kuwii dembiga koray oo waanada diiday in la halaago kuwii waxwaaniyana in la nabadgeliyey kuwii dhahaya iyagu aan wax la samaynin oo iyagu aan macruufka aan farinin ama hadday mar fareenna aan sii wadinin ayaga warkoodii lama sheego ma kuwa halaagsamay ku jiraan ma kuwa naajiinta ibnu cabbaas labada qowl baa laga hayaa naajiintay ku jiraan iyo halaagay ku jiraan iyo inuu ka aamuso saddexdaba kolley marka dadka macruufka faray inaysan qiimahoodoo kale aysa lahayn way ku tusinayaan axaadiis badanna iyo aayaad badanna waxay sheegayaan dadka macsiyada hadday sameeyaan oo munkarka reebi waayaan hadhow baaska hadduu soo dego asaalix waaalix way camimaysaa wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa fitno aan dadka daalimiinta aan ku koobnayna camimaysa iska jira wuxuu ku fasiray aayaddaas zubayr ibnulcawaam reer maaragtay naxnu fii ahli bederi aayaddu ay nagu soo degto oo dhan mana aana u malaynayna inaan noqon doono waxaana ka wadaa fitnadii markii dambe cuhmaan lagu dilay oo dadkii fawdawiyiinta ay asaaseen kabacdina madaxa isu geliyeen cali iyo meela iyo zubayr alcawaam iyo dalxa iyo caa-isho meela kabacdina mucaawiye iyo maanta ma arkaysaa iyo cali oo kasoo horjeeda dadka fawdawiintaa ka shaqeynaya marka fitnaa bilaabato dad xun ay bilaabeen fitnadii marka dadkii xumaa maadaama ay bateen ee dhibkeedii saxaabada adduunyadana waa soo gaaray inkastoo aakhare ay ka badbaadayaan iyaga ay ka badbaadayaan laakiin adduunyadana wa uu soo gaaray nacam marka ma ana u malayno dhaha inay annagana asiibi doonto laakiin waana soo gaarto dhahwaata laakiin aakhiradooda wax ma saameen adduunyada unbaa xoogaa dhib oo dembi dhaaf loogu sameyn ay soo gaarisay aakhiradu waxba ma aysa yeelin marka dhibka adduunka uu camimi kara iyo dadkii kacbada u socday ee kacbada dumi rabay oo markay baydaa ay marayaan xadiidkii saxeen ku yaalan riyaadsaalixiinkana u dhigan jiray la halaagayo ee caaisha wax tir dad waxaa ku jira lasoo qasbay iyo dad iska meesha jidka kusoo dhacay markaas yiri waa halaaga wada qabsan laakiin yubcathuuna calaa eish calaa niyaa marka balaayada waa la iska ilaaliya adiga culimmadu waa isu khilaafaan ma la halaagay ilaa ibnu cabbaas mase lama halaagin qaar waxay leen lama halaagin laakiin maadaama aysan macruufkii aysa farinin qiimo badan looma yeelino iyagoo hadda wax la sheegay ma laha in laga aamusay marka ku fiicanta wadkur xus id waqti qaalad ay tiri ummatun ummad oo minhum iyaga ka mid laakiin waxau ihi cikrima ibnu cabbaasoo murugsanan arkow dhahay maalin maxaa ka murugsay aayaddan nimankaa saddexaad oo macruufka aan farin iyagu xumidana aan reebin laakiin iyagu xumida aan sayin manaajiina ma koreen mase waa la halaagay markii dambe waxay waxaan ka qanciyuu dhahay inaan ogaado waxaan ka jeclow dhahay xoolo kasta waa ka jecla markii dambaan ka qanciyow dhahay oon adilo iyo wax usoo raaraadiyey ilaa uu ku qanco inay naajiinta ay kamid yihiin hadig saasay marka mufasiriinta qaarkood ay rajaxaan wadkur xus id waqti qaalad ay tiri ummatun ummad oo minhum iyaga kamida lima taciduuna maxaa u waaninaysaan qooman qoom allahu allaba muhliku ou halaagi doono ow macadibu ou cadaabayo cadaaban shadiidan maxaa ka waanisan iska dhaafa kuwaan waa koy u dhammaatee sida hadda dadka ay yidhaahdaan mayay dhehen taas maahane ma dhamaashadaas ilaaha yaqaano adiga iyo isaga mid fawsi doona lama oga qofkaas macaasida ku jira iyo adiga mid khayr ku dambeyn doona lama oga ee waxay dhaheen macdiratan waxaa u qadara ficil haddaan nasbe ey naciduhum macdiratan liajli macdirata ficil min ajliay noqonay markaas waan waaninaynaa liajli cudurtaan haddaad macdiratun qiraada abcamaro kala akrisana ay mawcidatunaa macdiratun waa cudurdaar maaragtay iyo aan dalbayno ilaa rabbikum rabbigeen inuu noo cudurdaaro hadhow aanaldhin waxbaad nala yacdeen cudurdaarka macnaha waxaa weeye ilaa rabbikum macnaha waxa weeye hadhow inaan nala dhihin oo nala eedaynin oo la dhihin waxbaad nala yacdeen waay inaan eed ka baxsa waay macdirada macnaa ilaahay eediisa iyo maaragtay loomkiisa iyo canaantiisa berri iyo eedeyntiisa inaan ka aan ka badbaadno saasaa soomaaliga macnahaasaa ku habla inaan berri ilaahay agtiisa aysan eeg iyo canaan iyo cuquubo inu naga soo gaarino wixii maanta ma arkaysaa nolaku nala ku ceebeyn lahaa aan maaragtay aan hadda aan sii samayno oon cudurdaar maaragtay aan nala ku helin wax nala ku ceebeeyo midda kale khayr lagama quusta bini aadamku khayr unbaa asar u yahay walacallahum xumidun yattaquuna inay ilaahay ka baqaan oo xumida ka waansamaan falamaa nasuu markay hilmaameen maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey anjaynaa waxaan korinay alladiina kuwii yanhowna reebaya can isuu xumida wa akhadnaa waan qabanay alladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyana bicadaabin cadaabaan ku qabanay ba-iisin oo xanuun badan oo xun bimaa kaanuu ahaashadoodoo yafsuquuna ay faasiqnimo sameynayeen falamaa catow iyagii kuwii la halaagaa weli la wadaayo falamaa catow markay madax adkaadeen camaa nuhu canhu wixii laga reebay ay ku madax adkaadeenoo xumidii iyo ugaartii sabt ugaarsashadii sabtiga ay sii wadaan qulnaa waxaan ihi lahum waxaan uri kunuu waxaad ahaateen kiradatan daanyeero khaasi iina oo dulloobay aayaddan marar aan akrin jiray oon ka yaaba soomaali dadka dhiigga soo loo xalaashanaayo sida la isu laynayo waxaan ihi reer banu israa'iil waxaasaan loogu ciqaabay malaay ay ugaarsadeen oo laga reebay bal malaay la ugaarsado taxriimkiisa iyo dhiigga muslimka maantana qabaax qabaax qabax la iska siinayo ya bal yaa dara weliba zaada diina balla ragga intay yiri soo axuli diintaaba ii banaynayso waaba jihaad muslimkaan dhammayn hay bal malaay maalin sabti ay ugaarsaneen lagu halaagay dhiig islaami dad saa u qurqurinaya wallaahi maalin dhaweedan meel maslaxaan u degay jumcadii nin baa ii sheekay yacni soomaalida meeshay gaartay qisadaas yacni wadnaha ku joogsanaya yacni dulubka meesha uu gaaray dadkan hadiyo dhiigga fudeydkiisa wuxuu yihi ninkii nin oday aho akhyaara culummana ah gobolow ka sheekeynaya nin baa wuxuu yihi magaalo waxow ka ahaa gobarnatoore masadiisa waa gobol hadda gobollada soomaalida ka mid dowladda hadda jirtaa nin xisaabiyaha loo soo cayinoo dhah gobolka inuu xisaabi miisaaniyadiisa waraaqdiisa u keenay dowladda oo ku watay waraaqda marka u keenay oo waraaqda maal dhogteen haye anaa ku yeeraa isla markii wiilalow kasoo daba diroo dhahay soo dila qubqac qubqacdii markii da ninkii abakaar waa lasoo dilay markii lasoo dilay midkaan madaxda oo gobolka haysta nin qaraabadiisii kamida odayaala waxay dhaheen war ninkii nin islaameed oo qaraabaaho dulmi ku dilay ninka isaga laftiisa ah waa nin hadda kibrey u dhammaatay bal nimankii calaqal ninkan apologize xataa bixiya lama dhihi karo waa nin taagtay waay u dhammaatay bal calaqali nimankii apologize aan sino aan dhahno war waa raalli kama ihine aan meydkii xataa la dugno inaanan raalli ka ahan dulkan aan tusno warkiiyo maqluubi fartiinuu soo diray ula socod waxuu yidhi adigaa eday isku sheegaayo maaba aniga ninkaan dilay ha abolojaas aad ka bixinayso duugtiisii iyo wax ka qeybgeli haa adigana waa maqantay oo ogaaw waa soo ordow dhahay n anigana warkii aan maqlay waa u imid ninka waxaan ninkan bahalkayuu ku dilina kaale bahalkaan ka baxay anoo la talinaayo aba wuxuu yihi kuwii waa nimanoob ilaa soo diray halkan joogaba ninkii odaga baba xabadii horea gaftay midda dambe de baaskia lagu baabiyo kuwii dawladdan u tagana war ninka wax ka qabta may wax qaba karna ma ark meeshaas arka ma kata bal ilaahaynan ku dhaarshay bal gulubkaas ka warrama waxa waddanka la joogo oo leeya dadaa jooga waa waxaas waay ka war dadkaas intay ilaahay hadduusan u toobadka naxariista lagu arkay waa suuradaasaa meel walba jooga kanuu gardarra ku dilay kii isaga xataa laftiisa gardarra ku dilay waxoo dhana dad isla wada qaraaba ma garan bal adinka bal intaas ka sheeg marka waagaas waxaa isdhihi jiray war dadkan dadka dhiggiisaa u yeelaya ya malaayo ilaahay ku halaagay dadkaana kuwan say ugu nabadgelaya waxaaba ka dartan waaba lagu janno tegaaba waaba diinba waa middu maxamuud shaakir uu yihi axmed shaakir uu yihi qudaacu duruqda waxaa ka xun oo dhahay dadka dadka maaragtay intay bidca qalbigooda gashay balaayo dhiigooda xalaaleysanaya sababtoo qudaacu duruq inuu mudnib ya waaba isu haysaato kanuse waxuu haystaa inuu janno shaqaysanayo waa cabdiraxmaan miljam kii ammaanuu yihi maaragtay inii la andurhu yooman fa axsibu ofa albariyati cinda allahi miisaan ninkii cali dilay dadka inuu igu miisaan badan yahan ayaan maaragtay u arkaa waxaasoo kale cariga jooga ilaah naga nabadgeliy falamaa catow canhu camaa nuhu falamaa catow markii ay ku madax adkaadeen camaa nuhu canhu wixii laga reebay qulnaa lahum waxaan uri kunuu ahaado qiradatan maaragtay daanyaro khaas in oo liita allahu akbar laa ilaha illa allah waxamd rasul wallah qur-aanka dad waa ismoogyihin ilaah qur-aankan waa qajir kucaankalkiisa rooyankiisa wadkur xus baa la yidhi ita'adara nabi maxamedow sheeg maadaama ay facaa'ilka ay soo xumeey ay soo sameeyeen nimanka reer banu israa'iil ah waa waxa anaguna aan dabada aan hayno soo maha malay baa saa loogu galay dhig islaamiyadoo la xalaalaysto bal meeshay geyso hal arko ilaahu naga nabadgelo ilaahu raalli kama ayna ogaa rabbiyo mana taageeran nacuudu billahi min hadihi dima wadkur xasuuso id waqti ta'adana uu ogeysiiye rabbuka rabbigaaga layabcahana calayhim inuu kusoo bixin doono ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha man yasuumuhum cid dhadhansiiya suu-a alcadaabi cadaab midka ugu xun ina rabbaka rabbigaaga la sariicu lciqaab ciqaabtiisa waa midkay soo dedegto dadka daalimiinta wa inahu allana lakafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariisto badanoo qofkii toobadkeen maadaama ay maaragtay waxyaalahaas ay maanta ma arkaysaa ay sameeyeen ilaahay wuxuu u soo dedejiyey inay dulli iyo cadaab ay ku jiraan waana wax taariikhi ah markii diintooda ay ka leexdeenba ilaahay ruumaanoo ku sallidi jiray yunaaniyiintuu ku sallidi jiray kaldaaniyiinto dadkan ciraaq joogo bukto nasar iyo iyo maaragtay waxaasoo ilaahay ku salliday kabacdina nasaarada waa tii balaayada dhadhan sii jirtay kabacdina muslimiintaa ka adkaaday kabacdina ilaa hadda dee qarnigan bilowgiisa markay xoogaa isku kabteen oo maanta ma arkaysaa yurub iyo wax ka samaysteen oo haddana ay baytulmaqdis dhulkii falastiin ay qabsadeen oo xoogaa wax un ar-aruursadeen markaasi waa un hal qarni ku dhawaad waxaa hadda ay maanta ma arkaysa ay muuqdaan mana ku waarayso midaanoo aakhiritaanka wuxuu noo sheegay nabiguuna calayhi salaatu wasalaam in geedaha iyo xataa aysan ilaalinaynin iyo maarata macnaha ummadda inay ka soocmi doonaan hadda ummadday saynsaab ku yihiin saynsaabkan waa ka soocmayaan ummadda dhanaa tuuraysa ummadda hadday tuurtana dabeecada geedaha marka dambe dhagaxdaa tuura laa taquumu saaca ata tuqaatilu yahuud fayaktabi wara'a alxajar aw shajara fayaquulu yaa muslim haadaa yahuudiya waraa'i tacaala faqtul yahuudiya iga dambeeya kaala dil ayaga waa og yihiin xataa kuwooda wadaadada waxay leeyihiin waxaan ay hadda ay samaynayaan iyo meeshan ay nagu soo aruurinayaan halaageena laasoo noo soo jafayaan kutubtoodii ku taala xadiidkana xadiid lamida maaragtay kutubtooda iyo qasaskaas way ku yaalaan oo waxay leeyihiin maanta ani maalin mid waxaa iga yimid oo meesha mid yahuudiyo maarata meelba hor yimid oo dhahaya aniga waxaan aha kulaa yahuudi oo antisahyunistahan ahay aniga warkiisii maba la sii qaadin laakiin waxaa leeyahay kuwooda wadaadada way og yihiin waxaa hadda dowladda ay dhisayaan iyo waxaan iyo qaabkay wadaan inay maaragtay nihaayo xun ku dambeyso iyaga waa is og yihiin oo qaarkooda wadaadada way ka qaylinayaan laakiin kooxdaanaa wadato iyaga laftooda talaa waxba fara uguma jiraan saasay maaragtay dadku ay leeyihiin qaar badanoo idaacada ka hadlayana mamar waa jirtaa oo le waxaan annaga halaaga noogu sugan waa ay jiraan wadkur xasuuso id waqti ta-adana rabbuka rabbiga u ogeysiiyey waana socotaa marka badanaa macaasidu dulliga dulliga hadda annaga markii macaasidii iyo dilkii u dhashay dee wadankiiba xornimo laga waa maalin walba cadow un kuusii sallidmay cadow qur-aanjo waagii hore aanba na soo haweysan jiraan maanta aan maaragtay aan isaga maaran la-aan nahay qur-aanjo aan waagi horeba agteenaba macnaa aanba kasoo dhowaan jirin a maanta miciye libaax dadkay ku yeelatay cadowgii iyo gaaladii waa ku salidantay kii ugu liitaa ku salida wadkur xasuusa id waqti ta-adana rabbuka rabbigaaga u ogeysiiyey layabcahana wuu soo bixinaya calayhim korkooda ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamintii laga gaaro man yasuumuhum mid dhan siiya suu-a alcadaabi cadaabkan ugu xun taariikhda way soo martay ilaa hadda mar dhow wixii ay yurub xataa qaarkood ay ku samayn jireen waa la ogay muslimiintaaba u roonaayo madbaxa iyagu maba aysan ku samayninba waa loo ixsaan samayn jira ina rabbaka rabbigaagu la saruucu lciqaabi ciqaabkiisu waa jizye unbaa laga qaadin jiroo nabaday ku noolaayeen ee waxaa weeye midda ay ummadaha kale ay dhadhan siiyeen ayaa ka daran ciqaabtiis oo midda deg badantao dhaqsow qofka ilaahay ku ciqaabi karaa gaar ahaan baqyiga iyo gardarsiga wa inaa rabbaka rabbigaagana lakafuurun ku dhaafid badan wey raximin oo naxariis qofkii toobad keena cuqubaadkoodiyaa laga sheekeynayaa waqadacnaahum waxaan u kala qaybinay fil ardi dhulka umaman xaalo ay yihiin qolba meelaa laga tuura oo waxawey waa kala faniineen oo hadda dhulkood dhulkaas baytulmaqdes iyuu ahaa waa kuwa kala faniino ilaa hadda cusuur dhexe yurubtan iyo meelo badan ay yimaadeen nacam waqadacnaahum fi lardi waa u kala goynay umaman minhum iyaga waxaa ka mid ah asaalixuuna dad wanaagsan ilaahay dadka xaqiisa ma dayaco caadilo wa minhum waxaa kamida duuna daalik kuwa ka hoseeya oon xaqa ayaga aan ku taagnayn oo kuwaas ka liito kuwa baadilka heer ka gaaray iyo kuwa un xoogaa liito wabalownaahum waxaan ku imtixaanay bilxasanaati wax wanaagsan nasri iyo khayr iyo barwaaqo iyo wasiyaati xumi maxaan uga jeednay lacalahum waxay mudan yarjicuuna inay soo noqdaan oo sida aan soo marnay imtixaanaadka barwaaqada iyo dhibaatada iyo waxaa weeye intaan halaaga uusan imaanin ayaa dadka lagu tijaabinayaa bal inay soo noqdaan iyo hadii hadday soo noqon waayaan markaas allaxaaqiga iyaga dhanba ma garata waqadacnaahum waxaan u kala goynay fi lardi dhalka ukaan u kala goynay oo meelo badanaan kala geynay dhulkii ku kala baahan umaman xaalo ay yihiin minhum iyaga asaalixuuna kamid minhum duunadaada wabalownaahum waxaan ku jarabnay bilxasanaati iyo wasayi-aati wax xun iyo wax wanaagsan lacallahum waxay mudan yarjicuuna inay soo laabtaan laakiin markii dambe shalay u bateen waayo fakhalafa waxaa maaragtay bedelay min bacdihim gadaashooda khalfun kuwa liito kuwa aada ay khalafu suu kuwa maanta khalfu suu ayaa yimid kuwaasoo warisul kitaaba kitaabkii dhaxlay kitaabkii camalkiisi ma dhexline macrifadiisii ay dhaxleen iyo gacan ku hayntiisii inaysan camal dhaxel waaa waxaa ku tusinaya yaakhuduuna waxay qaadayanayaan carada hada aladnaa adduunyadan oo dhow oo liidata dheefteeday qaadanayaan oo rishway qaadanayaan qofkii xaqii ka leexinayaan baadilou iftoonayaan xuduuddii allay maanta ma arkaysa ay baabi-inayaan baad wax xaaraanhay qofkii u iftoonayaan iyagoo marka ama xugum baadilha qof kaley ugu xukumayaan ama mas'ala iftaaho dalaaqa ama wax axkaam isagoo kusugan markaasuu been uga jawaa qof kusoo rabo qiilaan kuu raadina waa been been ama qofaa labaa ishaysa qofkii laaluusiyo u xukumaa marka way ogyihiin marka inay qaldan yihiinoo wayaquuluuna markaas waa sfar waa noo daaf waa noola dhaafi doona dhib male waxaan ilaahay waa noo dhaafi markay saas dhahaan sayakfarullah markaad leedahay qaladka qarinaysa inaa wixii ka joogsamaan istikfaar iyo toobad soo wixii la ka joogto maaha kama joogsane waa wadaa walxaal in ya-tiim hadduu u yimaado caradun dheef kale oo mithlow kii hore lamida rishwo kale hadday u timaado yaakuduuhu waa kusii qaadanay macnaa hadda ayuu qalad galay wuxuu leeyahay waa la ii dhaafi doona dhiban waaan astakfirullah dheh astakfirullahdi waxaa la rabaa soo inuu qofkii qaladka ka joogsado maaha ma joogsanayo ee isla markii haddana waa sii wada waa astakfirullah qof dhahayo maaragtay oo xantii sii wada ama maaragtay filimkii waxun sii daawana ama bela astakfirullah dad dhahayo dadaa laxaman ama balaayaa la shee intaba qaslootu astaqfirlahule maashina iiba sheekadu ku haya waa macaansan ama film xunau daawanaya hadba astaqfirlahule ilahna dembi dhaaf marka waa noocaas oo kale walxaal in ya-tim hadduu u yimaado caradun dheef oo mithluhu lamida laaluush kale hadduu u yimaado xaqiyu jarta ka tuuraya ya-kudu way qaadanaya waxaa leey markaas siyaas yeelayaan alam yuukhad caleyhim yaan lagu qaadin miithaaqul kitaab kitaabka ballankiisa oo waa maxay kitaabka wuxuu ku ballanay allaa yaquulu cala allah ilaa inaysan ku dhihin ila alxaqa wax xaqa maaha ilaa kutub kaste waa soo marnay suurat lacraaf suuratu alacraaf bilowgeedii alqowl cala llahi baan taquulu cala llahi maa laa taclamuun soo kabaa-irta waaweyn ma qulna rabbii rabbi maa dahar maa badan walitl walbaqy bikayri ilxaq wa an tushrikuu billahi maa lam yun bihi suldaan wa an taquluu cala allahi maa laa taclamu annaga inaa ilaahay inaan diintiisa ku been amar waa naga xarimay yahuun waa laga xarimay marka miyaan kitaabka ballan looga qaadin oo kutubtooda aysan ku oolin allaa yaquulu cala allah ilaahay inuusan kuna ila alxaq maaha haddaa mas'alo beena ama wax ilaahay xalilay adiga aa xarimtay ama wax xarimo aa xadisto ama xukun uusa ajiidaysa ilaahay aad been ku abuurtay ilaahay aad been aada ku abuurtay markay saas yeelayaan ballankaasa weliba wadarasuu maa fiih kitaabka waxa keena waa darsanoo jaahil ma ah oo waa yaqaana soo maa maxaa marka ku qaadaya aawo ballankii kitaabka oo laga qaadaya aawo daraasada iyo aqoontii kilm ay cilmiga ulahaayeen aawo soo maha marka waxaale marka waa khaladsan yihiina midda kale miyaysan waa ogyihiin wadaaruul aakhiratu daarta aakhirana khayrun iyadaa oo khayr badan liladiina ku yataquuna ilaahay ka baqaaya ee afalaa tacaqiluuna miyaana wax garanin intaasoo dhan miyaysan idinku bixinaynin inaad beenta iyo maradabaanka iyo diinta la iibsanay aada joogisaan qaabka waa qaabka culamaa u suu-a waa miduu dhihi jiray sufyaan bnu cuyayna man fasadana min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud culimmadaa ninkii ka mida oo fasaada oo kitaabo xoor noqda oo diinta ka been sheega oo qiilal beena iyo balaayo raadiya soo maaha yahuudow shabaha waman fasada min cubaadina cubaad kuwa iska suufiyaalka xiixaa meelaha ka dhah ee iyagoon cilmi aqoonin balaayada iyo khuraafaadka iyo qashinka iyo jinniga ku qaraabta fa fiihi shabahu min anasaara nasaarada waa jaahilin jahliga waxuu la gaara heer ilaahigoodii iyo nabigoodii ay aqoon waayaan dheheen ilaahna waa nabi ama nabigu ilaah qeyb ka mida ama isagaaba ilaaha ama waa ibnullah ay yidhaahdaan gaaro marka arrintaas marka sax maa marka muslimiinta ha iska jireen weliba culummada ha iska jireen ilaahay iyagoo diintoodii bartay oo kitaabka ballan looga qaaday inaysan diinta ka been sheegin ha la iska jiro in caqaa'id laga been sheego dadka shirki loo iftoodo oo sifaadka ilaahay tilmaamihiisa laga been sheego oo la inkiro oo maaratay axkaamta sharciga laga been sheego qiil daciifa ama qowl aad ogtahay imaam inuu yihi xadiidkuna uu daciif yahay ama daliisha laga haayo madhabkay ku taalaa inaadan xaqa uga leexan waxaasoo dhan ama dadkan ku rilo gelina ama lacagaan ka qaadana waxaasoo dhan waxa weeye baabkaasay soo gelayaan fakhalafa waaa waxaa bedelay min bacdihim kuwaas bacdigoodii kuwii wanaagsana khalfun kuwa xunoo liiliita oo macnaa kuwa xuno dhaxal oo khalf haddii la waa dadka liita wey dadka dib dhacoo xun waay kuwaasoo wariful kitaaba kitaabka way dhaxleen macnaa camalfal kuma dhaxline aqoon iyo gacan kuhayn un wadaadaa la yiri waa ay ku dhaxleen yaakhuduuna way qaadanayaan carada haada al adnaa adduunyadan liidata badeecadeeday qaadanayaan oo diintay iibsanayaan ayagoo qaladkii ogay waxay leeyiin wayaquuluuna sayukfar lanaa qaladkaasama loo dimi dhaafaynaa mana iqlaac marka samaynayaane wal xaal in ya-tim hadduu u yimaado caradun badeeco kale oo midlu lamida ya-khudu hore ay ka qaadanaya waa ninkii dembigii musarifka oo haddana istakfirullah ku aha dad ku jeesiyeysa alam yuukhad calayhi miyaan looga qaadin korkooda miithaaqul kitaabi kitaabka ballankiisa miyaysa kitaabka ugu oolin allah yaquulu inaysan oran calallah ilaah kurus ilxaq wax xaq maa inaysan wax kale diinta ilaah u tiirin oysan xaq waxaan aysan xukumin markay saas sameynayaan walxaal darasuu maa fiihi kitaabka waxa ku yaalana way darseen way yaqaanin oo jahlimo ma hayso midda kale waxay og yihiin markay saas yeelayaan wadaaru laakhiratu daarta aakhiradana khayrun iyadaa u khayr badan liladiina ku yataquuna ilaahay ka baqaaya ee afalaa tacaquuluuna miyaadan ganin intaasoo dhan ma idinku bixilaadahay inaad xaqa doorataan baadilka dhigtaan marka aayaddaas culamaa u sii adna waxa waaye way baraarujinaysaa amaa dadka toosan waladiina ku yumasikuuna qabsanaya bilkitaabi kitaabka oo ka run sheegay dhab u haysta cilman wa caqiidatan wa camalan wa xukman dhinac walbaba wa aqaamu salaad salaada oogay oo camalkii ku daray wanaagsana inaa anagu laa nudiicu maa maan dayacayno ajra almuslixiina kuwa wax wanaajiya ajarkooda dadkaas waa wanaagsan yihiinoo ajarkooda kama dayacayno halkaa maanta casharkii ha noogu joogo wallahu aclam sal alla ala